aan ku bilownay maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar gaadmaa ku dilay dad beeralaya oo degan deegaan u dhow magaalada beledweyne saaka aroortii wariyaha v o da ee magaaladaasi nooga soo warrama xuseen xasan dhaqne ayaa faahfaahinta inoo haya
sida ay v o a u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan ugu yaraan shan qof oo beeraley ah ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii saaka waa berigii weerar gaadmo ah ay ku qaadeen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow deegaanka kabxanley ee waqooyiga magaalada beledweyne sida wararka la helayo ay sheegayaan dadka la dilay ayaa waxaay ku guda jireen qodashada beerahooda saddexda qof ee dhaawaca ah ayaa waxaa la gaarsiiyey cisbitalka guud ee magaalada beledweyne waxaa jira weerar kale oo isla maalin ka hor ka dhacay deegaanka maxamuud gacal oo u dhow xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya dhacdooyinkan ayaa waxay imanayaan xilli xiisado siyaasadeed ay ka jiraan magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne